degmada Adaadaa ee gobolka Galgaduud Dian Lakadaaf waryahan weyn oo lanka talagalay in laga keedi noocyada shala duwan ee kalluunka wasiir ku tirsan galmudug maamulka degmada Adaadaa iyo marti sharaf kalena ku qayb galay munaasabada Lakadaaf waryahan runta weyn ee laga keediyo noocyada shala duwan ee kalluunka wali banaan koreyntii ujeedka Lamfuri harunta laga keediyo kalluunka ku dawayay maamulaha guud ee harunta Abdullaahi Xaaji Abdi shirkadda east africa fishery and general trading company hadafka aan u nimid waxa weeye biidnillahi alkariim inaan iftitaaxino shirkaddan oo adeegeedu markii hore ku salaysnaa international marketka ayaa waxaan go'aansanaa inaan domesticna gaarsiino local marketka waxaan doorannay inaan ka bilaabno xarunteeda saldhigga koobaad degmada cadaado asbaabo jira ayaan ku doorannay waa mar distansiga badda iyadaa ugu dhow tan kale fasilitigii loo baahnaa oo korontada iyo enerjiga joogtada ah ayaan ku doorannay laakiin ujeeddadani waxay tahay inaan gaarsiino galmudug oo dhan biidnillahi alkariim meelo kale hadda waa gaarsiinay cabdo waa bilownay dhulsamareebca waan gaarsiinaynaa gaalkacyo birhaan u socdaa biidnillahi alkariim ujeeddadaan u soconaahi
gudoomiyaha degmada adaadiye wasiir ku-hogeenka wasaaradda kalluumaysiga oo khayraadka badda ee dowlad goboleedka galmudug ayaan dhanisho ku hadalay kalluunka laga furo halkaan galabtay oo halkaan maanta aan ka xarig jarno kalluunka waa waxyaalaha ugu isticmaalka badan looguna baahida badan yahay magaaladan aan joogno iyo guud ahaan galmudugba waxaan u hambalyaynaynaa bogaadinaynaa una mahad celinaynaa ganacsatada ee fakarkan cusub keentay waxaana ugu ducaynaynaa in ilaahay ganacsigoodana u barakeeyo shirkaddan maxaa tidhahda halkaan ay maantay ay ka fureenna inay noqoto mid taabagasha bulaasha sida ay noo sheegeenna galmudug oo dhan iyo soomaaliya oo dhanna kala gaarta haddii alla idmo waxaan leenaha hambalyo magaalada cadaadana waxay u tahay guul in maalin kasta iyo habeen kasta nuuc cusub oo ganacsiya iyo kambani cusub iyo moolal cusub laga daah furo ilaahay mahaddiis weeye maanta haddaan googjoog u nahay shaqooyinkii wakhti dheer ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ay ka shaqaynaysay in horumar laga gaarsiiyo kalluumaysiga waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa kambaniyaasha ganacsatada reer galmudug khaasatan inta u dhabar adeegtay dhibaatadii iyo ganacsigii dhibka badnaa ee kalluunka lagu hayay oo enerjiguna uu dhib ku hayey waxaan door bidnay boolasiga madaxweyne axmed cabdiqaari qoorqoor waxaa doorkiisu siyaasadeed ee wasaaradaha ay ka mid yihiin in wax laga qabto waxyaalaha horumarinta bulshada runtii waxaan isleeyahay enerjiga ee korontada meesha meel walba qaali buu ku yahay dalka soomaaliya laakiin waxaanu isku daynay in dadka laga gacan qabto insha allahu tacaala solar in la helo si ay wax badan oo isbedela ay u yimaadaan oo wax walba ee horumarkeeda ay meeshii la rabay ay gaarto haddii laha idmo warshaddan runtii waxa weeye wasaaradda iyo hay-adaha la shaqeeya sida faw oo kale waxaan u malaynayaa waxaa weeye meeshii afraad inay tahay ee galmudug aan ka furno solarka ee laga sameeyo kalluumaysatada la sameeyo insha allah ay ka kaaftoomaan enerjiga xaggiisa dhibka badan leh iyo kharashka badan lahaa waxaan leenahay hambaliyo waxaan leenahay ganacsatada maantay nasiibka u yeelatay in arrimahaas ayagu ay ku shaqeeyaan east africa fishery waxaa weeye marka runtii waxaan rabnaa in galmudug marka hore ayadu ay kaga deeqtoonto dhibaatadii ay kaga jirtay kabacdina dowladaha kale oo u dhowna inay gaaraan haddii ilaahay yidhaahdo